Maamulka deegaanka oo Diinle ayaa si rasmi ah u soo gabagabeeyay olole lagu furayo waddo cusub oo isku xiraysa Oudinle iyo tuulooyinka hoos yimaada. Waddada cusub ayaa waxay ka mid tahay dadaallada horumarinta ah ee kor loogu qaadayo isku socodka gaadiidka iyo bulshada. Ololaha waddo furista ah ayaa waxaa ka qayb galay maamulka deegaanka, bulshada qaybaheeda kala duwan si meesha looga saaro caqabadaha ka jira ee ku aaddan isku socodka gaadiidka iyo dadka. Guddoomiyaha deegaanka Oudinle Ibrahim Maxamed ayaa bulshada Oudinle u mahadceliyay.
Waddadan adargaasa oo Oudinle ha ka bilowdaas ilaa i werdiilatiyo oo sida kilometer ah wali iska kaashanay maamulka iyo bulshada ee deegaanka noo iskaashadaan waddadaas oo maana sadhir ahaan sheegay sida kilometer dhul ay arday waddada arday hood oo mana arday jafa wahayti waddadaas arday ya isku kaashani wali ilaahay niin suurta geliyay waddadii mana arday un ha bilaawn awdiin ha ka bilaawn intii mana arday geeka waana si qurux badan oo nabadana gabagabawta guulaas mayba arday niin ilaahay subxaana wa tacaala niin suurta geli marka wali mar koowaad i mar lamaad ba arday inta mahadnaq iyo bagaadihan ka jeediyey bulshada Oudinle oo mar kasta mana arday waxyaabaha oo arday maangalka ama dhaxalgalka ah ka maamul ahaan haddii un hanjeedin arday mar walba nii garab surmaasa eedan mahadsantiin waliba arday suubsateen wadankan suubsateen wali suubsateen mana arday dadkin iyo dalkin yan edeegden id kala goonaysin shaqaytan mala umman iyo sidasina mal wadadan ku hanayti saas daraadee meeli major jidka hay yagoti wali la kamaar mo ay inuu wado suban kala binayn marka ilaahay fadlishay ku guulaysini guulwiingan ingata wali insha allah kala abagtira hor dhammaana manaha hadii jaayata iyo hadii farsamooyinka la ingle maalmo dareeran wadadan oo manaa noqgayaha talaatan lahayni bandhigkan biidnillahi tacaala